إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaana qodobadiisana waxaa ka mid ah askarta dowladda federaalka ah ayaa waxa ay dileen mid ka mid ah darawallada ka howlgala magaalada muqdisho xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay ka hadashay weerarkii dhowaan ay ku qaaday madaxtooyada magaalada muqdisho oo ay xubno badan ku leyso kuwo kalena ku dhaawacday golaha nabadoonada gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay soo dhoweeyeen weerarkii lagu qaaday madaxtooyada looga taliya dowladda federaalka ah mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay ka hadleen weerarkii xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho maleeshiya hubaysan ayaa degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe waxay ku dileen shan ruux oo isku qoys ah bulshada ku dhaqan magaalada saako ayaa si diiran waxay u soo dhaweysay weerarkii naftooda horayaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaadeen dhismaha madaxtooyada ee magaalada muqdisho intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askarta dowladda federaalka ah ayaa waxa ay dileen mid kamid a darawallada ka howlgala magaalada muqdisho darawalka oo gaari kaxaynayay kuna jeeda dhanka dekada magaalada muqdisho ayaa agaarka dekada lagu dilay waxaa la sheegay in askartu ay horey uga qaateen moobeel uu watay meydkaas iyo gaariga oo meesha yaalla ayaa goor dambe loo yimid ciidamada dowladda federaalk ayaa si joogta isaga dila dadka shacabka ah ee ku sugan muqdisho iyo meelaha kale ay ka taliso waxaana xusud mudan in askarta dilalka geysta cid wax ka qabanaysa aysan jirin xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay ka hadashay weerarkii dhowaan ay ku qaaday madaxtooyada magaalada muqdisho oo ay xubno badan ku leysa kuwo kalena ku dhaawacday maxamed daahir ayaa warkan inoo haya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay weerarkii saacadaha badan qaatay ee toddobaadkan ka dhacay madaxtooyada muqdisho iyo hareeraheeda wuxuu tilmaamay in cadowgooda khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey weerarka ka dhacay madaxtooyada oo ay ku dileen konton iyo laba ruux iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay furteen hub fashiliyeenna iskudaya dowladda federaalka ay ku doonaysay in si deg deg ah ay usoo gebagabayso howlgalka wakhtiga badan qaatay ee ka dhacay madaxtooyada iyo hareeraheeda fawaarista malxamadii madaxtooyada oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta waxay daqiiqada gudahood kula wareegeen halka loo yaqaano fillaros oo ay uga sii tallaabeen dhanka madaxtooyada halkaas oo ay ku garaaceen madaafiic iyo rasaas culus waxay fashaliyeen iskudayo badan oo cadowgu ku doonayay inuu dib ugu soo ceshto gacanku haynta dhismayaashaas intii dagaalku uu socday waxaa mujaahidiinta u suuradda gashay inay hub ka furtaan ciidankii murtadiinta ahaa ee aaggaa lagu soo daadiyey inta ay mujaahidiintu xaqiijiyeen khasaaraha cadowga ka soo gaaray weerarradaas oo socday muddo ku dhow afar iyo labaatan saacadood ayaa ah konton iyo laba dhimasho ah iyo soddon iyo sagaal dhaawac ah nuxurka shirka jaraa'id ee afhayeenka oo ku dul wareegayay afar qodob oo muhiim ah waxa uu markaan xusay in dowladda uu hoggaanka u yahay xasan sheekh ay dhaqan xumo ku fidinayso bulshada isagoo tusaale u soo qaatay xeerka jinsiga ee fasaxaya dhaqanka qoomuluudka reer galbeedkana ay u soo meeriyeen dowladda marka laga yimaado inay kooxdan murtadiin yihiin oo diinta alle subxaana wa tacaala la dagaalamayaan waa dad akhlaaq ka tegey oo u soo tafaxaytay inay dadkeenna ku dhex faafiyaan dhaqamada aadka u liita ee gaalada waxaad maalmahan arkayseen iyaga oo fagaarayaasha la soo taagan inay doonayaan hirgelinta xeerka jinsiga oo jidaynayay dhaqamada qowmuluudka arrintan ma ahan mid ku gaar ah haweenaydii ka hadlaysay muqdisho iyo kuwii u sacbinayay balse waa mabda' guud ay wadato dowladda riddada dhaqaalahana uga soo qaadatay dowladaha reer galbeedka xamlada dagaal ee lagu culaamiyey xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa barbar socday in la iska horkeeno oo la hubeeyo qabaa'ilada soomaaliyeed meelaha ay joogaan ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa ka bilowday dagaal beeleedyo waxaana uu sheekh cali dheere shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ay hurinayso dowladda federaalka oo taageero ka helaysa shisheeyaha kooxda riddadu waxay saan horay u sheegnayba bilaabeen isku dirka qabaa'ilka iyo jufooyinka walaalaha ah tuulooyinka ay tageen ee wilaayada shabeellada dhexe waxay ka abuureen colaad qabiil oo dhibaato u horseeday bulshada kadib markii ay nacaraadkii jaahiliga soo nooleeyeen hub iyo rasaasna isugu dhiibeen deegaanadaas ayaa ahaa kuwa xasilloon oo looga dhaqmo shareecada islaamka halka ay beeluhu ku diriraanna waxay ahayd oo keliya meelaha ay ka joogaan shabeellada dhexe sida degmada cadale iyo nawaaxigeeda allah fadligii hadda murtadiintu waxay marayaan marxalad cidhiidhi ah oo ay xaaladdu ku adag tahay waxay mujaahidiintu fashiliyeen oo jebiyeen guud ahaan xamladii ashaadala dirirka ahayd ee ay soo qaadeen murtadiinta iyo saliibiyiinta wada socda mana jirto wax guul ah oo ay ka xaqiijiyeen waxay ku fashilmeen dagaalkii milatariga iyo kii iclaamka intaba afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin qaybaha dambe ee shirkiisa jaraa'id waxa uu fariin muhiim ah u diray dadka ku sirmay xamlada dowladda waxaan kan baa uga diraynaa dadkii ku kadsoomay qadaraaskii ay murtadiintu ka soo qaateen gaalada saliibiyiinta ah hantida noocaas ah ee ay gaaladu bixiyaanna wuxuu allah subxaanah wa tacaala noo sheegay inay kula dagaalamayaan jidka alle ayna ka dambayn doonto nadaamo iyo shallayto iyo in gaalada laga guulaysan doono qaala allahu tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasratan huma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun mas waabaayadii lama dhuunyado midho dhunkaaleede ma facaan la cunin baa jiroo muludka kuu sida eh maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatoode waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala u toobadkeena annagu la dagaalankiinna iyo dilkiinna waxaan ka jecelnahay inaad allah subxaana wa tacaala u tooba keentaan xarakada ayaa mar kale muslimiinta fartay inay isaga dheeraadaan xarumaha dowladda daqiiqad kastana ay beegsanayaan hadday fursad ku helaan waxaan dadka muslimiintaha faraynaa inay ka fogaadaan xarumaha uu cadowgu deggan yahay daqiiqadna annagu ma dhowran karno murtadiinta iyo saliibiyiinta haddaan fursad ka helno sheekha geeska kalena waxa uu sabar kula dardaarmay mujaahidiinta ku sugan muqdisho mujaahidiinta muqdisho ee ku wajahan beegsiga a'immada kufrigana waxaan leeyahay cadowgiinna la sabartama foojignaantiinnuna ha badnaato dagaalna waa xeelade xirfadihiinnu ha badnaadaano kuwa cadowgana weliba ha ka sarreeyaano ilaahayna subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu indhahooda iyo dhegahooda idinka qariyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin si kastaba ha ahaatee in ka badan afar iyo labaatan saac ayay mujaahidiinta ka dagaalamayeen madaxtooyada iyo hareeraheeda waxaana howlgalkaasi baaxadda leh lagu dilay xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwo badan oo dhaawacmay oo xaaladoodu ay daran tahay ayaa lagu dabiibayaa muqdisho halka qaar kale loo qaaday dalka dibaddiisa waxaana ka mid ah wasiirka arrimaha amniga ee dowladda federaalka oo ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay madaxtooyada muqdisho golaha nabadoonada gobolka shabeellaha hoose waxay soo dhoweeyeen weerarkii lagu qaaday madaxtooyada looga taliya dowladda federaalka ah mahad cubeyde ayaa warkan eegaya golaha nuqabada islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka hadlay weerarkii ay mujaahidiintu ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dowladda federaalka ugaas ibraahim maxamed nuur guddoomiyaha nuqabada gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu horreyn sheegay inay ka nabadoonno ahaan soo dhoweynayaan weerar ka guulaystay ee lagu ekeeyey xarunta madaxtooyada iyo hotel villarais
alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxaan u aragnaa haddii aynu nahay nuqubada gobolka shabeella hoose gaar ahaan naqiibka gobolka shabeella hoose anigoo ah oon ku hadlay afka nuqubada gobolka waxaan leenahay alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah baa beli jeer mahadsan kadib markii uu nala kulmiyey nicmadaas barwaaqada leh in madaxweynaha uu ku baaqo in uu xasuuqo oo xasmiyo uu ku fagartamo laynta iyo baabi'inta bulshada muslimka ah kadibna ilaahay uu qadaro in isagoo cararayo laga qaado gurigiisa madaxtooyada markaas ilaah baan belinjeer u jeedinayna ma garan ugaas ibraahim ayaa isagoo sii hadlayaa wuxuu ummadda muslimiinta ah ee soomaalida u sheegay waxa maanta la isku haysto iyo halka dagaalku ka taagan yahay
intaas kadib bulshada muslimka way dareemi kartaa waxyaabaha maanta uu ka jiro loolankaas sida muslimiinta iyo gaalada waxay maanta ay isku haystaan waxaa la isku haystaa wax kale maahan waa bibalka iyo kutubka qur-aanka rabbilcaalamiin keensaday ayaa la isku haystaa qolo u taabtumaysa bibalka iyo dimuqraadiyada iyo diin la-aanta qolo u taabtumaysa iyo qolo qabta in shareecada raxmaanka laisku xukumo diinta ilaahayna la barto dalkan muslimka la dhacayana diida labadaas ayaa sheegata marka waxaan leenahay taa iyadoo taagan oo meesha ugu dambeysa ay marayaan ilaahay xukunkiisa inuu ku dhaco jalla wacalaa in madaxweynaha cararaaya lasoo saaro asagoo la bursanaayo asagoo diiday diinta islaamka in ummadda ilaahay maanta ay dhammaan ay aragto waa mahad ilaahay belin jeer uu ku mudan yahay ugu dambayntii ugaaska ayaa dardaaran iyo duco iskugu daray ragga ka soo laabtay weerarka madaxtooyada iyo kuwa ku baxay wuxuuna yidhi marka waxaan leenahay ragga habeen iyo maalin u taagan ilaahay diintii inay kor yeelaan shareecada raxmaan in laisku xukumo ay qaataan gabdhaha muslimaadka xijaabtaan ay qaataan oo ay u diyaar garoobeen diinta islaamka la barto dastuur iyo qurun ka hor yimid oo habeen iyo maalin u taagan dilka gaalada iyo kuwa majuusiga iyo kuwa saliiriga iyo kuwa kiristanka iyo kuwa rididaa dhammaan diiday kana dhiidhiyey ee maanta ka dagaalamay xaruntii madaxtooyada ee soomaaliya oo ka ceersaday madaxweynaha waxaan leenahay cimrigiina kuwii shahiiday taqabalahu llahu shahaada kuwa dhaawac jaraha soo gaartay allaha idan bogsiyo kuwa ka baxa nabad oo ugu baxayna waxaan leenahay ilaaha weyna wax idama fidneeyo waxaa maalmahanba isa soo taraya dadka aragtidooda ka dhiibanaya weerarkii lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dowladda federaalka
mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay weerarka xarakada shabaab ulmujaahidiin ku qaaday xarunta madaxtooyada ee muqdisho maxamed amiin ayaa ka warramaya tan iyo markii ay soo baxday natiijada weerarkii madaxtooyada ayaa waxaa aad u kordhay hadalhaynta howlgalladaasi waxaana aad u sii badanaya su-aalaha la iska weydiinayo khasaaraha ku gaaray dowladda federaalka iyo dadka konton iyo dhowrka qof ah ee laga dilay waxaa mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka ugu walwal badan sida ay ku suura gashay in ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gudaha u galaan madaxtooyada arrintaasi ayaana waxaa laga dheehanayaa su-aalaha ay iska weydiinayaan iyo qoraalada ay ka sameynayaan xildhibaanada qaar ayaa waxa ay sheegayaan in hadda un ay ogaadeen in nabad sugidda dowladda federaalka ay been u sheegaysay toddobaadyadii lasoo dhaafay wararkii ay ka sheegaysay dagaalada dhacayna ay ahaayeen kuwo ay isku xayeysiinaysay oo keliya xildhibaan lagu magacaabo dayax axmed cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku yidhi isha sirdoonka ee ceelbuur iyo meelaha kale xogta ka keentay ee madaxtooyada aan ka warqabin ayaan la yaabay ii dhehweeye cajiib ah ayuu yidhi xildhibaanku sidoo kale waxa uu yidhi mahadsanaadka nisa haddama wuxuu dhihi doonaa xayeysiis ayaan amnigu ku sugayaa iyo al-shabaab ayaan diyaarad ku dilay cajiib ayuu mar kale yidhi xildhibaan dayax saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwo la taliyayaal amni ah ayaa ka mid ah dadkii afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey ka faaloonayey korneel cabdulaahi macow oo dhanka la dagaalanka xagjirnimada kala taliya dowladda federaalka bulshada inteeda badanna ay u taqaano ashahaadola dirir ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalyahanadeedu ay xeelad aad u sarraysa kusoo galeen madaxtooyada aad ayuuna la yaab uga muujiyey waxay u muuqataa inaan maarta waxba laga baran waayo aragna aan laga qaadan waxba waxyaabaha yaab kale waxa waaye hayndaabka madax madaxtooyada qaranka soomaaliyeed oo meel kasta ka xiran oo tiyaatarka ka xiran oo maaragtay danjirka daahsoon ka xiran oo godka jiracow ka xiran oo dhinaca kale towardhigley ka xiran dhinaca kasta ka xiran in billa soomaaliya oo ku aadan aqalka oo madaxweynaha uu ku nasto ama gurigiisa ku aadan in maaragta weerar noocaas uu ka dhaco laakiinse waxyaabaha mucjisadaa waxa waaye qaabka ay maaragtay howlgalkay u sameeyeen waxa waaye tartiibaadka ama qaabka ee isdaba yaallo iyo muxuuaha ay shaxda ay soo degeen shaxda waxa ay ka bilaabatay kow waxa ay sahmiyeen meesha ay weerarayaan waxa ay ogaadeen waktiga ugu habboon oo la weerari karo waxa ay diyaariyeen gaadiidkii ciidanka ay ku bixi lahaayeen iyo iyo qaraxyadii iyo hubka aad aragtay oo intaasoo saacadood ku dhowaad afar iyo labaatan saacadood ay ku dagaalamayeen marka intaas oo muxuu ahay oo howlgale oo magaalada muqdisho ka socdo waxa waa indhala-aanta iyo indhadamuuqa ay ku shaqaynaya hay-adaha sirdoonka waa mid u baahan in maaragtay dib oegid ay ku ku sameeya prime ministerka iyo madaxweynaha ay ku sameeyaan in meeshaas la yimaado ayaaba maaragtay ay maaragtay ku ah muxuu ahay jab ku ah muxuu ahay waa qaran jab waayo inay meeshaas ay soo gaaraan bacadowga ay soo gaaraan villa rosa بيلاروسا حتى مع نمبر أفر مع, مع نمبر أفر على ويرر ومعقول لكن بيلاروسا ماشي هو أمان كبدن oo oo la mid ah guriga oo madaxweynaha uu ku nasto ama xafiiskiisa la mid ayay ahayd siyaasiyiinta ka faalooday warkan ayaa sheegay in xildhibaanku uu u duurxulayo ama uu muujinayo xaqiiq ahaanshiyaha eedeemo maalmihii lasoo dhaafay loo jeedinayay taliska sirdoonka dowladda federaalka kaasi oo warbaahinada inteeda badan siiyey lacago laaluush ah si loogu sheego howlgallo aysan qaban iyo dad aysan dilin mid kale oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa faallo kooban oo uu kaga hadlayo fashilka mahad salaad taliyaha b s ku yidhi safarada shaqo ee sirdoonka qaranka saxaafadda lagama xayeysiiyo waa inuu farqi u dhexeeyaa hay-ad sirdoon iyo shirkad ganacsi oo xayeysiis loo sameynayo ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca ammaanka isagoo toosh ku ifinaya safar uu bishii oktoobar uu mahad salaad ku tegay dalka masar korneel macow ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dhab ka yahay dagaalka ayna adeegsanayaan istaraatiijiyad cajiib ah
dagaalka dhab ayuu ka yahay dagaalada ay ku jiraan waxay ku jiraan dagaal conventionale waxay ku jiraan oo toosa ay maaragtay u weerarayaan muxuu ahay meelaha haddeertaan dagaalada ay ka socdaan galmudug iyo iyo hirshabeelle ay ka socdaan iyo muxuu ahay iyo hiiraan ay ka socdaan si toosay u weerarayaan marna waxa waaye waxay way bedelayaan xeeladooda dagaalka waxay ka dhagayaan greenle war ayay galayaan oo muxuu ahay ku dhufoo ka dhaqaaq qarxi oo weeraroo ka dhaqaaq tii sirdoonkana waxa waaye waad ujeedaa maaragtay guulaha ay ka gaarayaan marka waxa waaye guuldarada oo maaragtay ku dhacday hay-adaha ammaanka waxa waaye dad aan aqoon aan u lahayn mas-uuliyadda iska saarayn sidoo kale senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo la yidhaahdo cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade ayaa weerarkii madaxtooyada quus ka muujiyey waxaana uu aaminsan yahay in aan la ogeyn cidda al-shabaab ah iyo cidda aan ahayn taasi oo micnaheedu yahay inaysan jirin cid iyo goob la aamini karo waxaana faaladiisa uu ku yidhi wax la qaadan karo maaha in villa rosa ay gudaha usoo galaan al-shabaab goobtan ayaanan loo ogoleen xitaa askartana la jirta inay gudaha usoo galaan yaa al-shabaab ah yaase ahayn ayuu hadalkiisa sii raaciyey qaar kale oo ka mid ah saraakiisha iyo qabqablayaasha dowladda federaalka ayaa waxa ay muujinayaan quus waxaana ay sheegayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo wado wax ka daran wixii ka dhacay madaxtooyada intaba uu dagaalka socdo ninka hadalkan sheegaya ayaana ka mid ah dadkii hogaaminayay dagaalada ka socda aagga baxdo dhowaan ayuuna dib ugu laabtay magaalada muqdisho wallaahi magaalada muqdisho amnigeedu waa sida aad aragteen oo wadi u yahay wax gooniyo hadda anugu aan ka tilmaamaya ma jiro dagaal baa socda dagaalka socdaahina mar haddii hirdan dagaal uu jiro nimankan waa niman dhibaato badan wey waa niman dhib badan wey weliba anugu waxaan taaganahay waxaan aaminsanahay amniga iyo wax hadda la sheegayo wax ka sii foolxun ay soo wadaan haddana qaayib markii la qabtay waxay yidhahdeen amaraa soo baxay amarkii soo baxay wuxuu noqday inay guulaan oo dana waxay u guurtay gaalkacyo gorgorro dhulsamare u guurta dadkii deegaanka iyo ciidamada haddaa lakuu royahay mataqaanaa haddaa maamul goboleedku leeyahay iyo ciidamo militari oo mataqaanaa haddaa lakuu royahay oo inta badanba dadkii deegaanka xataa u badan way maqleen inay guureen arrintaas waxa weeye aadaa looga xumaaday raba hadda waa artay meesha laado wabxo wabxo oo kale waa aragtay dadka dagaal ku jiraahay xabaduu riduu rabaa dhaawaca laga daaweeyo rabaa cuntow rabaa marow xirtow rabaa gaaro shidaaluu rabaa kan mataqa lugta bedelay u baahan tahay mafatogeyga marka haddaan loo qaraab tegin waxaan loo qaraab tegin meeshii haddaan wada fadhiyo qaraabka kirruuxiisu waa qorsho dad badan ayaa waxa ay ka falceliyeen shir jaraa'id oo abbaaray xilliyadii qorax dhicii uu qabtay afhayeenka booliska waxaana aad loo dhaleeceynayaa hadalladii uu yidhi ee ahaa weerarka waan soo afjarnay dad ayaana soo badbaadinay korneel macow ayaa sheegaya in aysan jirin dad la soo badbaadiyey inta goobta ka baxsatayna ay ahaayeen kuwa iyaga naftooda la cararay oo gidaarada iska tuuray albaab dambe ayay jabsadeen oo ka baxeen derbiyada ayay ka boodeen wasiirka ayaa derbiga ka booday muxuu soo muxuu muxuu soo badbaadiyey waxaan ognahay oo aan hadeertaan anu waddanka intaas intaa ka maqano intaasoo mayl u jiro waxaan ogaaday in muxuu ahay bulusiya militaro iyo haramcad iyo gaashaan ay isku qabsadeen annagaa ka saareen iyo annagaa ka saareen sooma galaysiin iyo sooma galaysiin kuwii hore u joogo oo systemka hore ka harayna muxuahay niyad jab ay maaragtay ku shaqaynayeen goormaha xilka laydinka qaadi doonaa sababtoo aad ayay u caashaqeen kursiga ay ku fadhiyaan inay ka tagaan ma rabaan dowladdina waxa waaye lix bilood ayay maraysaa maanta dadkii muxuahay kala shaqeeyay systemka hore inay sii joogaan dowladda haddii ay timaado waa inuu isbeddel dhacaa isbeddelkiina looma jeedo madaxweynaha dowladda federaalka ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin weerarkii madaxtooyada maadaama aysan jirin qaab uu uga jawaabo sida ay dadka qaar aaminsan yihiin leeshii hubaysanayaa degmada warsheeqe ee shabeellaha dhexe waxay ku dileen shan ruux oo isku qoys ah maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya
maleeshiyo beeleedyo hubaysan ayaa dad shacab ah ku dilay deegaano ka tirsan gobollada shabeellada dhexe iyo galgaduud ee dalka soomaaliya wararka ka imaanaya duleedka degmada warshiiq ee shabeellada dhexe ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen shan ruux oo dhammaantooda hal qoys ka soo wada jeeday goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadkii xasuuqa geystay ay u baxsadeen dhanka degmada cadale oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dhinaca kale weerar ka dhacay deegaanka dacdheer ee gobolka galguduud ayaa sababay dhimashada ugu yaraan laba qof rayid ah maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa la sheegay in ay dadka ay laayeen xili ay hurdaayeen colaadda u dhaxaysa beelaha soomaalida ayaa sii xoogaystay tan iyo markii uu xasan sheekh dhisay maleeshiyaadka macawisleyda mooryaanta ah ee caanka ku ah gaboodfallada ka dhanka ah ee shacabka bulshada ku dhaqan degmada saako ee walaayada jubbooyinka ayaa soo dhaweeyey weerarkii ay naftaduhuryaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin dhisme ku yaala magaalada muqdisho halkaas oo lagu laayay xubno badan oo dowladda federaal ka mid ahaa warkan waxaa inoo haya mar kale mahad cubeyd iyadoo ay isu soo tarayaan dadka ka hadlaya weerarkii lagu qaaday xarunta madaxtooyada iyo hotel villa rais ayaa waxaa ka mid ah dadka ka hadlay dadweyne fara badan oo ku dhaqan wilaayada jubbooyinka oo iskugu jira waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada waxgaradka ka hadlay dagaalkan waxaa ka mid ah nabadoonnada kale ah cabdulaahi ansaari oo ah hafayeenka nuqabada gobolka gedo iyo moxamed jimcaale khayre waxaana hadalka ku horreeyey nabadoon cabdulaahi ansaari wuxuuna aada u bogaadiyey dagaalka lagu qaaday xarunta madaxtooyada isagoo hadlayana wuxuu yidhi
waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ee xarakatulmujaahidiin al-shabaab ilaahay cizigiinna iyo sharafkiinnaba kor ha u qaado maxaa jira ummadda ayaad cizigeeda iyo sharafkeedaba u ilaaliseen waxaa weeyani arrin aanan maaragtaaye runtii maanta ee dadku ay si aanan xisaab iyo xad lahayn ugu baahan yihiin cid ku dhiiran kartana ay yar tahay baad ku dhiirateen waxaadnan gaarsiiseen ummaddu inay ogaatay oo ay xaqiijisay in maaragtaa diinka ilaahay inta la difaaca cadowgiisa la iska celin kara inay ummaddu xaqiijisay baad gaarsiiseen arrintaas ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiinna ha ku kabo oo cisigiinna ha ku kordhiyo oo madaxdiinna ha ku raajiyo oo cadowgiinna ha ku jebiyo nabadoon moxamed jimcaale khayr ayaa isaguna ka hadlay weerarkaas wuxuuna sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu ku fashilmay dhammaan iskudayadii uu adeegsaday dagaalka uu haatan faraha kula jiro waxa weeye madaxtooyadii lalahaa soomaaliya waxaa la yidhaha looga taliyo daaquudka uu ku taliyo ayaa ilaadankiisa xasan gurguurta inta dhex fadhiistay ayuu wuxuu yidhi asagoon dagaal iyo midna aan waxba ka warqabin oo ciidan meel u jooga aan ogeyn oo wax laga soo meelow hurda nin ka soo kacay sidiisiiyoo kale ayuu inta bannaanka istaagoo yidhi shabaab aan ciribtirayaa halkaas markay marayso warkii asaga ahaa ilaadankiisa alxamdulilah xaragadaa ka jawaabtay waxa weeye dhaaru waa noo taadaa layidhi adeer dhaar kale ma dhaaranayno marka arrintaas ayaa lagudhawqiisa lagu bedelay weerarkii lagu qaaday hotel villa rais iyo xarunta madaxtooyada ayaa dhaliyey khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray dowladda federaalka waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegtay inay weerarkaas ku dishay konton iyo laba ruux oo iskugu jira wasiiro wasiiro ku-xigeyn wasiiro dowlayaal saraakiil iyo la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda iskugu jira waxaa sidoo kale jirta in weerarkaas ay ku dhaawacmeen qaar badan oo ka mid ah mas-uuliyiin xilal sarsare ka haya dowladda federaalka warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageenta